Dhismaha masjidka deegaanka Balakaay ee hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan oo maraya wejigiisa koowaad ayaa dadka deegaanku ku baaqeen in laga qayb qaato. Guddiga u xil saaran dhismaha masjidkan iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa codsanaya in laga taageero dhamaystirka howlaha uu u baahan yahay masjidka. Waa kuwan qaar ka mid ah guddiga u xil saaran dhismaha masjidkan iyo sidoo kale bulshada deegaanka oo ka sheekeynaya marxaladaha uu soo maray dhismaha masjidkan iyaga oo codsaday in laga taageero qaybaha u haray.
bismillahi raxmaan raxiim walaalayaal deegaanka meeshaan maanta aan joogno waa deegaanka balikaay waa meel ay ku nool tahay bulsho aad u fara badan awal waxaan u dhisnaa masaajid yar oo jiingada masaajidka jiingada ahaa waa kululaaday dadkan deegaankan degan iyo culummadii hogaaminaysay khayr allaha siiyee waxay goosteen inay masaajidkaas hadda naga dambeeya ay dhistaan waad u jeedaan wuxuu marayaa meeshii laga shubi lahaa oo shubka albaabka ka korreeya laga saari lahaa ayuu marayaa in badanay soo qabteen waxaa waaye qaybaa wax badanaa weli usii dhiman masaajidka wuxuu rabaa in la shubo wuxuu rabaa maaragtay waxuu ahay in lasii dheereeyo wuxuu rabaa in la dedo in la salaaxo in lacag dhigo intaasoo dhan ayaa u dhiman dadkan hadda deegaankaa deganna waad aragtaan awooddoodii intaasay la ekaatay Eh, waxaan rabnaa marka waa deegaan dad badan uu ku nool yahay oo maan- maanta markii masaajid ay dhistaan jamaaco badan ay ku tukanayso eh, dadka walaalaha ah oo muslimiinta ah nuuc walbay yihiin waxaan ka codsanaynaa deegaanka balikaay in lala dhammaystiro masaajidka masaajidkaas waa qabyo waa beydka ilaahay dadka dhan ayuu maaragta waxa wahay uu beyd u yahay hal qofoo ku tukada ayaa ummadda dhan maaragta waxa wahay ajirkiisa uu kala gaarayaa saasay tahana waa meel dad badan uu ku nool yahayoo dadkaas aad u jeedaan oo tirada badan oo hadda deegaanka ka muuqda iyo in badan oo maqan oo xoolihii ku maqan ayaa degan haddana waxaan joognaa beydkii ilaahay oo qabyada ahaay in badan aan ka soo qabannay in badanna way ka dhiman tahay Eh, dadka joogana waa dad reemiyii u badan intii tabartooda way soo qabteen haddana waxay reebanayaan ma leh dadka muxsiniinta oo beydkaas ilaahay u jeeda waxaan rabnaa inay maaragtaay dhisaan qof walba wixii uu heli karo tabarka ah ay geliyaan nala dhisaan oo u istaagaan sidaas ayaan doonaynaa annagoo ah dadkii deegaanka ballikaay maamulaya masaajidka gacanta ku hayay sidaasaa dadka muslimiinta aan ka codsanaynaa Masjidka deegaankan laga dhisayo ayaa noqonaya kan keliya ah ee ay heli karaan bulshada deegaanka Balakaay ee hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxa ayna ku baaqeen in laga qayb qaato dhamaystirka masjidkan.